arinta saddexaad haddaysan dadku shaqaale hadday dhallinyaradu iyo dadku aysan shaqo haysan ma ilaalin karaan amniga maxaa yeele waxaa laga yaabaa qofkaasi inin inuu naf ka raadiyo wax sharciga wax u dhimaayo ama sharciga jabinaya inuu naf ka raadiyo taasna waxaa loo baahan yahay oo aan ka codsanayaa ama aan ku baraarujinayaa ama aan ku boorinayaa dadka soomaaliyeed oo meelaha kale maalgashada inay soomaaliya ku soo noqdaan ay maalgashadaan dalkooda maalgashadaan markaasi ammaan la helo oo iyaguna ay lacagahooda iyo dhaqaalahooda ay geliyaan dadka kale oo ajnabiga ah oo maalgashiga ahna waa imaanayaan